madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftageran ayaa furay kalfadhigii toddobaad ee golo wakiilada koonfur galbeed soomaaliya ku-samega gudoomiyaga baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka xildhibaano ku tirsan dowladda federaalka golayaasha dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo marti sharaf kale iyo gowbro ku hayti munaasabadda furitaanka kalfadhiga baarlamaanka koonfur galbeed kusimiga gudoomiyaga baarlamaanka waana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee koonfur galbeed yoweyba isku hadalay furitaanka kalfadhiga toddobaad ee golo wakiilada wayna usi sheegay in baarlamaanka antaale shaqooyin badan sida aan wada ogsoonahay sida sida ku qoran qodobka afartan iyo koowaad ee dowladda dastuurka dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya furitaanka kalfadhiga golaha wakiilada waxaa waa munaasabad dastuuri ah oo la qabto mar kasta oo kalfadhi furmaayo sanadkiiba laba jeer oo uu madaxweynaha furaayo kalfadhi kasta ee golaha loogana dhegaysanayo khudbadihiisa si uu ula socodsiiyo golaha xaaladda guud ee deegaanada koonfur galbeed ee ka jirta sidaa daraaddeed waxaa farxad inoo ah maanta in aan fadhinno oo aan nagala soo qayb qaadataan gashaan xafladda furitaanka kalfadhiga toddobaad ee golaha wakiilada dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya kaalinta golaha wakiilada sida ku cad qodobka afartanaad ee dastuurka koonfur galbeed iyo qodobka labaad ee heerhoosaadka golaha wakiilada dowladda koonfur galbeed waxay matalaan dhammaan shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ka dheeraday muhiimada kalfadhiga baarlamaanka koonfur galbeed iyo sheegay in baarlamaanka uu seeyay hay-ad sharci dejin oo muhiimaga dowladnimada
sharafay ii tahay in aan maanta furno kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka dowladda koonfur galbeed oo dastuuriyan waajibkayga dastuuriga uu yahay inaan furitaanka furo kalfadhiga sharafay ii tahay ilaahay baana mahaddaas iska leh nabadda nagu gaarsiiyey nana waafajiyey inaan gudanno waajibaadka anagi dastuuriga ahaa waan ilaahay uga mahadinaynaa mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay iyo xildhibaanada sharafta leh iyo xildhibaanada federaalka ah ee ka soo jeeda stateka ee nagala qayb galay ayagana aada iyo aaday u mahadsan yihiin intaas kadib runtii baarlamaanka koonfur galbeed oo maanta kalfadhigii toddobaad furitaankiisa aan u fadhino waxaan rabaa baarlamaanka sharafta leh inaan ku ammaano gudashada waajibaadkiisa oo dastuuriga ahayd intii kalfadhi toddobadii kalfadhi oo lasoo maray baarlamaankii ugu shaqada badnaa oo ugu sharci dejinta badnaa buu ahaa shuruucdii ugu badnaydna ansixiyey dalka wuxuu ku jiraa dowlad dhis dowlad dhiskana waxaa muhiim u ah dhismaha sharciyada iyo nidaamka dowliga ah hagaajintiisa dhismaha dowladeed muhiimadiisa ma aha in waa waxa loo baahan yahay shaqooyinkii waajibaadkay ka mid tahay in dalka uu dhismo in dalka uu xoroobo amni noqdo laakiin dhismaha dowlad dhiska waxa ugu horeeyo waxaa weeye sharciyadaha iyo nidaamka dastuuriga dhammaystirkiisa iyo sharciyadihii dowladda ay lahayd ay ku shaqayn lahayd dhisideeda waxa taariikhda galaayo oo haraayo oo dowladnimada u haraayo oo dhaxalka ah oo berita laga sheekayn doono yaa taas ah marka waa ku ammaanayaa waana ugu mahad celinayaa baarlamaanka koonfur galbeed laga bilaabo maalintii la doortay ilaa iyo maanta kalfadhi kasta waxay ahayd muhiim waxayna u ahayd sharciyado iyo wax dowladnimada koonfur galbeed ay u baahan tahay ansixinteeda iyo curinteeda iyo hagaajinteeda ayay u taagnaayeen waxyaalo badan oo muhiim ahaa oo runtii aan la iloobi karinoo oo koow ka tahay iswaafajintii xukuumadda iyo baarlamaanka doorashadoodii oo siday dowladda ku dhisantay ahayd inay hal sano kala horeeyaan ay ahayd waajibaadkii maanta taariikhiga ahaa ee lagu soo xasuusto oo baarlamaanka uu suubiyey wixii ka dambeeyeyna maalin walbaba sharciyad muhiim oo loo baahan yahay ay ansixinayeen